Duqa degmada Caluule Axmed Maxamed Xasan ayaa deegaanka Xaaba ee hoos yimaada degmada Caluule ka dhagax dhigay qayb cusub oo lagu soo kordhinayo iskuulka xaafadda Dayax kaasoo ay baahi badan u qabeen bulshada. Iskuulkan ayaa waxaa wax ku barta arday isugu jirta wiilal iyo gabdho kuwaasoo ka soo jeeda qoysas reer miyi ah una baahan waxbarashada. Duqa degmada Caluule Axmed Maxamed Xasan ayaa ka waramaya dhagax dhigan isagoo bulshada ugu baaqay inay ilaalsadaan.
reer dayaxaale kan aan ugu dhagax dhigayno qol ka mid a iskuulka waxaan leenahay reer dayaxow idinkuna isku tashi sameeya meelo badan baa u baahan tihiin annaguna waxaan diyaar idinla nahay in aad wax idinla qabanno bulshaduna waa inay ku isku tashato maamul ahaanna dee maamulkiina la shaqayso oo ku tashato iskuulkan qolkan insha allah waa dhismayaa annaguna wixii awoodeyda waa kaga qayb qaadanaynaa qaar ka mida bulshada magaalada Xaaba ee xaafadda Dayax ayaa soo dhaweeyay dhagax dhigan waana ku mahadsan yahay maantana wuxuu noo dhagax dhigay qolal ka maqnaa dugsiga dhexe qol ka mid ah insha allah waxaanu ka malaynaynaa inuu kaas iyo kuwa ka badanba ku guulaysto bisha sagaalaad balowyadeedana insha allahu ardadii ay ka qayb gasho noona dhagax dhigay askool qol ka mid ah qol lix mitir oo naga dhinaa ilaahay mahaddiis weeye waana ku soo dhoweynaynaa guddoomiyaha iyo xildhibaanadiisaba aad baan ugu mahad celinaynaa qolkaasna waxaan rabnaa bishii sagaalaad baa hadda soo dhow askoolku furmaayo in bishaas askoolku furmaayo qolkaasu noo dhammaystiran yahay oo aanu ciyaalku insha allah ay fadhiistaaniin maanta bisha ay tahay kowda bisha sagaalaad ilaahay baa mahad leh xildhibaanada iyo guddoomiyahan waa u mahadnaqaynaa qolkaasna si degdegaanu maarata insha allah uga sugaynaa waxyaalo badan oo maaragtay noo harayna waa jiraaniin qaybaha cusub ee lagu soo kordhi doono iskuulkan ayaa ka qayb qaadan doono horumarinta iyo tayeynta waxbarashada